Markiin koreeytii xiriirka buniiniga liita ee maamul goboleedyada ku jara dalka, yaa waliba iyo qayb ku nagadeenna xubno Guddiga Fulinta Xiriirka Buniiniga Liita Soomaaliyeed, taas oo in muddo ah la ku shaqeeyay, iyadoona tan iyo qayb weyn ka qaadan doonta horumarinta xiriirka buniiniga liita Soomaaliyeed. Sharciga magaalada Muqdisho kuwa leh xiriirada buniiniga liita dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo kan Soomaaliyeed ayaa waliba la ku saaraya qodobo muhiim ah horumarinta ciyaaro Soomaaliya, taas oo qayb ka nagadaas kulamadii la kafaday inay la ka midaya buniiniga liita Soomaaliyeed. Guddoomiyaha xiriirka buniiniga liita Koonfur Galbeed Mudane Axmed Doolar oo qayb ku haya shirkii Gowda magaalada Muqdisho ayaa ku hadlay shirka iyo muhiimadda uusan xambaarsanaaye.
runtii sharaf ay noo tahay markii ugu horreysay inaan ka mid noqono xubnaha guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waana markii ugu horreysay ay ka soo muuqdaan xubno ka mid ah maamul goboleedyada waxay ka mid tahay tallaabooyinka horumarka horumarada ee soo kordhay muddooyinkii ugu dambeeyayna in laga shaqaynayay in kubadda cagta Soomaaliyeed la mideeyo aragtidooda in mid noqoto kubadda cagtana hore looga wada shaqeeyo runtii waanaan ku faraxsannahay insha allah waxaan rajaynaynaa qodobadii lagu heshiiyey ee kasoo baxay ee guddiga fulinta lagu qaadan dhigay inay noqdaan qodobo miro dhala oo kubadda cagta soomaaliyeed iyo muxuuha maamul goboleedaba horumar u horseeda insha allah waana rajaynaynaa in intaa iyo kasii ballaaran lasii qabto annagana waxay awooddeeda ay taalkay waa kusii bixin doonaa insha allah inaan intaa kasii shaqeyno Guddoomiyaha ayaa saas oo kale waliba uu ku hadlay kowda Desembar ee sannadan labada kun labaatan sideeda inay magaalada Baydhabo iyo martigeli doonta kulan ku tirsan Subarkaabka Soomaaliyeed kaas oo dhexmari doona lamada kooxood FC Gaadiidka iyo FC Dekedo kaas oo laga wada doona garoonka buniiniga liita degmada Baydhabo Dr Ayuba saas oo kale guddoomiye Axmed Doolar ayaa sheegay in shirka la ka hadal qaaday ciyaarogii sanad kasta dheeli jiran maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir kaas oo sanadkan la rajeeyahay in la dheelaa subarkaabka soomaaliyeed ee wada ciyaari doonaan labada kooxood ee dekedaha iyo gaadiidka waxaa la go-aamiyey in kowda bisha december ee sanadkan hadda aan ku jirno laba kun saddex iyo labaatanka lagu dheelo lagu ciyaaro meesha la yidhaahdo garoonka dictorow stadium ee magaalada baydhabo runtii waxay ka mid tahay in ciyaaraha horyaalka iyo koobab kaleba in meel ka baxsan caasimadda lagu ciyaaro waxay ka mid tahay horumarada soo kordhay waanaan uga mahad celinaynaa guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee ka koonfur galbeed ahaan iyo reer Beedhab ahaan runtii waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa bal in annagana wixii mas-uuliyaddeeda ee martigelintaas ah inaan ka soo baxno waana rajaynaynaa insha allah inay noqoto ciyaar qurux badan oo yacni muujinaysa horumarada kubadda cagta Soomaaliya ee soo kordhay sida aad la socotaan sidoo kale waxaa la go'aamiyey in sagaal labaatanka November iyadana la bilaabo horyaalkii isteediyada oo si wada jira loo bilaabi doono dhammaan horyaalada sagaal labaatanka November iyadana waxaan rajaynaynaa bal in maadaama muddooyinkii u dambeysay ay hagad ay ku jireen horyaaladii la bilaabi lahaa ee isteediyada iyadana waxaan rajaynaynaa bal insha allah inay iyadana bal horumarada soo kordhay qayb ka noqoto waana rajaynaynaa insha allah waana ku faraxsanahay in xilligaas la cilaamiyo markii ugu horreysay guddiga fulinta waana qaban doonaa insha allah wallahi runtii haddee annagaaba u taagan guddiga fulinta u taagan cid walbaa u taagan in aan ka wada shaqayno inta awooddeeda karaankayaga waqtiga aan joogno in kubadda cagta Soomaaliyeed ay hore u socoto iftiinkaana hadda muuqdana hadee waa markii ugu horreysay uu muuqanayaba insha Allah waana rajaynaynaa intaas in kasii ballaaran in la sii qabto